hadalhayn badan ayaa ka dhalatay jaamacad ku taalla hargeysa oo lagu faafiyo diinta kiristanka taasoo ay maamulo iyo macalimad ka tahay haweenay baadariyad ah oo lagu magacaabo joy inkasta oo qaar ka mid ah xarumaha waxbarashada ee somalilan ay wax ka dhigaan macalimiin nasaaro ah iyo kuwo liwaadka u ololeeya sida anderson cover haddana arrinta jaamacadda barwaaqo ayaa dhowaan lagu baraarugay baadariyadda joy waa haweenay u dhalatay dalka nigeria kana soo shaqaysay arrimaha waxbarashada iyo faafinta kiristanka waxayna sida warbixin lagu sheegay ay ku soo guulaysatay inay tobannaan qof ka saarto diintii ay haysteen waa haweenay u tababaran arrimahan islamarkaana aad u garanaysa sida looga faa'iidaysto dadka duruufaysan ee aanan caqliga iyo garashada diimeed lahayn xogta haweenaydan ayaa waxa ay ka baxsatay kiniisad daahda elevation taas oo sheegtay in gabar wadaad ah oo iyaga ka mid ah ay aaday somalilan islamarkaana ay u duceynayaan hadalkan oo lagu soo daabacay baraha khaaska ah ee ay kiniisaddu ku leedahay internetka ayaa u qornaa sida tan duco ayaan raacinaynaa wadaadda joy oo u tegaysa somalilan howla diimeed siddeed iyo tobanka julaay laba kun iyo koob iyo labaatan hadalkan oo xilligaasi ka hor ay daabacday kiniisadda ayaa waxaa ka falceliyey dadka qaar laakiin aad looma sii wadwadin maadaama aan muuqaalkeeda la arag haweenayda warbixin dhammaystiranna aan laga keenin jaamacadda ay dhigto haddaba baadariyadda oo gudanaysa howlaheeda gaalaysiinta ah ayaa ardayda u xayeysiisa baybalka iyo waxyaabaha khuraafaadka ah waxaana ay inta badan isticmaashaa erayada soo socda waxaan leeyahay inta aan i aqoon waxaan ahay macalimad waxaan idiin hayaa saddex sheeko caawa oo baybalka ku jira jaamacadda barwaaqo oo la furay sannadkii laba kun iyo sagaal iyo tobankii ayaa waxaa dhigta haween oo keliya iyadoo ay jiraan shuruudo lagu doorto gabdhaha ardayda ka noqonaya haweenaydan ayaa lagu baraarugay dhowaan xilli ay khudbad ka jeedinaysay xaflad qalinjebin lagu sheegay oo jaamacadda ka dhacaysay waxaana khudbaddeeda ay ku muujisay inay jaamacadda kiniisadda furatay halka markii hore dadka looga dhigayay xarun ay hirgeliyeen aqoon-yahanno soomaaliyeed hadalladeedii waxaa ka mid ahaa jaamacadda barwaaqo xaqiiqdii machadkan loogu aasaasay gudaha somalilan waxay ka tarjumaysaa rajo fiican iyo diirad saariddeeda dumarka muhiimadda aan ka leenahay jaamacadda barwaaqo waa mid aad u fudud waana si aan kor ugu qaadno dumarka soomaaliyeed si ay u noqdaan xirfadlayaal bulshadooda u hogaamiya horumarka muuse biixi oo gobjoog ahaa xafladda ayaa si qiiro leh u sheegay inuu ku faraxsan yahay jaamacadda iyo shaqada ay hayso oo tallaabadii horrayso eenu qaadnay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galay maanta sidoo kale muuse biixi ayaa difaacay dadka kiristanka ku faafiya somalilan isaga oo sheegay inay ceeb tahay in xasaasiyad laga qaado baadariyaashan bulshadana laga dhigo kuwa daciif ah oo diintooda si sahlan looga saari karayo waxaynu isweydiinaynaa dadka saska ka qaba markuu qofka soomaaliga ah ee muslimka ah da uu yahayba uu la kulmo ninka maraykanka ah ama ka ingiriiska ah ama inanta soomaaliya ay la kulanto ka ingiriiska ah ama ka yuhuudiga ah ama ka hindiga ah caabudo lo'da inuu baqayna galo dadkeenna in la gaalaynayo teena laynaga saarayo oynu nahay dad daciifa oo markaa maskaxdooda la qaadanayo oo markaa wax lagu shubanayo anigu taa waan ka soo horjeedaa dad badan oo isugu jira culimo iyo dhallinyaro ah ayaa ka qayladhaamiyey baadariyadda iyo hadalka taageerada ah ee muuse biixi dhanka kale kiniisadda elevation ah ayaa jimcihii lasoo dhaafay barteeda twitterka ka saartay hadalkii ay ugu duceynaysay joy maadaama falcelin badan ay ka dhalatay iyada oo sheegtay in qoraalkaasi uu si khaldan uga soo baxsaday marka laga yimaado dadka kiristaanka ah ee faafiya diinta nasaarada waxaa kale oo jira kuwa soomaali ah oo ay horay u gaalaysiiyeen oo iyaguna hargeysa iyo burco ka wada shaqooyinkooda oo kale kuwaas oo la soo siiyey dhaqaale badan oo ay ficiladooda guracan u adeegsadaan